waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali barnaamijkaas wuxuu ka qayb yahay barnaamijyo aan soo wadnay oo ay dowladda federaalk ay nagu maalgelisay aanfan ka helnay barnaamij waxaa ku saabsan yani habkii living safe together sida ada adig adigoo aada u sheegtay ku saabsan loogu talagalay in yani lagu wacyigeliyo dadkeena soomaalida ah khaasatan oo australian citizen ah oo wadankan degan iyo dadka australianka oo iyagana yani mainstream society aan iraana iyagana aan ku wacyigelinayn yani xaaladaha jiro marka kan haddeer aan qabanayn waa mid yani aan ku aan ugu talagalnay labada community aan isu keenno oo ay isdhaafsadaan ra'yi iyo iyo wixii fikir ah waa gartay inkastoo magaca uu ku qoran yahay wada noolaansho laakiin haddana macnaha ka dambeeya waxa weeye waa barnaamij lagula dagaalamo xag jirnimada soomaal ya waa rugna waa taas salka waxay ku haysaa yani barnaamijka lagula dagaalamaya xag jirnimada waa sax waa gartay dhowr horaad hore u qabateen kanu muxuu kaga duwan yahay kuwii horead u qabateen kuwii hore midkii koowaad wuxuu ahaa dhalinyarada iyo iyo waalidiinta qaar oo maalintaa noo yimid aan ku wacyigelinayna sharciyada cusub ay dowladda soo saartay iyo in ay ogaadaan yani sharciyo badanaa jira aysan dadkaayna ka warhayn sharciyadaas ay maalintii federal policekan ku casuunay hay-adaha qaabilsan arrimahaas marka community a la wacyigelinaya loo sheegaya sharciyada cusub iyo dhibaatada uu keeni kardu qofka uu sameeyo midka labaad waxaan sameynay mid aan waalidiinta ugu talagalnay aheyd aan iskugu yeernay aan arrintaa ka hadlaynay dhibaatooyinka jira iyo maxaa xal ah iyo sidaan uga hortagnaa kaana wahwaaye adugu fiicnaa kana haddeer waxaan ugu talagalnay inaan isu keenno dadka ajanabiga aan non muslimka aan iraahno iyo muslimiinta siay ay u dhaafsadaan wada hadal yani dad badanoo waxaa jira oo mainstream society ah oo fikiro badan kala duwan haysta u baahan inay yani ay su-aalo badan weydiiyaan oo su-aalaha ay helaan jawaab yani waa macquul ah clarification waxaa ladhay u baahan yihiin marka dadkaasaan taarget garaynaynaa iyo dadkeena soomaalida khaasatan dhalinyarada oo iyagana fikir badan aaminsan ama wadaado badan kala noocaa dhegaysto ama internetka isticmaala iyagana maalintaa waxaa u furan haweenka inay shuyuuqda imaanayso ay dhegaystaan oo waxay su-aal qabaan ay weydiiyaan su-aalaha loogu jawaabo walaaca laga qabo xag jirnimada ma mid ka socda dhinaca dowladda mise waa mid bulshada ama jaaliyada soomaalida ama muslimiinta laftigoodu ay qabaan oo laftigoodu dhinaca dowladda ay la socodsiinayaan wala xaqiiqada wax waay wax jiro waay aan la inkari karin maanta yani inaan indhaxs ka tirna ma aha wixii way jiraan waan ognahay hadaan nahay somali community muslim community hadaan nahay ama dad u bandhigtaba community weyn oo australia haddaan aan ka mid nahay dhibaato jirta waaye dhibaatadaasna wa cid kastay saameysaa annaga keliya soomaalina ma saameynaysa muslim ahaan ma aha mainstream society australia o dhan ay saameynaysaa markay wax dhacaan marka arrintaas sida looga hortegi lahaa waxwaa wax anagoo dhan waajibna saaran haddeer yani nimanka mutacalimiinta jaamacadaha mida hadda shir aan ka qayb galay ee bishaan gudaheedaan brisbane tego laga hadlaya arrintaas oo safaarada kanada ay qabanqaabisay waxaad moodaa hadda ragga aqoonta leh jaamacadaha inay fikir cusub ay maalmaha wadaan oo ah in yani wax la yihahdo prevention la sameeyo kahortag la sameeyo oo intaan dhibaatada cunuga uusan ku dhicin haddii cunuga hataa u wax jiro aan aragno yani system in la sameeya intaysan sharciga gaarin cid xalisa in loo helo marka arrimahaas maanta dadka academiga wadaan aqoonta leh waxaa la ogaaday kharashka ku baxa maanta ee nabad sugidda yani lacag aada u badan waay lacagtaa waa waayo loo kharash garaynaa laisku haystaa haddii community wax loogu qaban karo marka marka hore inaan community aqoonaa lagaa taaliintan lacagtaa ku bixin lahayn security wax lamid ah anigoo ilaalinayn weli kuweyni aan dhalnay oo nala joogo oo dhib badan si loo ilaaliyo kulankan hadda u dambeeya waxaad ku casuunteen qaar ka mid a culimaadudiinka ugu waaweyn magaalada melbourne door intee la eg bay culimaadudiinku ku leeyihiin ka hortaga xag jiraynta dhalinyarada wala wa waa raggii aan fiirsa lahayn oo dhan waaye dee arrimahaas ka hadli lahaa ma yani hadda fikirka socda waxay tahay in yani community kasta shiiqoo agtooda jooga inay dhegaystaan waa muhiim haddaad dhegeysato nin wadankan aanan deganeen oo wixi doona ku hadlaya dhibaato waay mogta waxawaaye magaalada aad degan tahay qofka sheikh ku ah inaad dhegeystaa fiican marka dhibaatada jirta waxay tahay connectionkii waxaa maqan dhalinyarada iyo iyo wada iyo wadaadada maalmaha waxaan ka shaqeynaynaa in arrintaa yani hergesho hadday arrintaa hergeshan waxawaaye ismaqalka ugu bilowdan waxaan rajeynayna wax badan kasoo baxaan jimcaha la qabanaya ee lix iyo labaatanka bishaan ah waxuu bilaabanaya lixda fiidnimo wuxuu dhamaanaya tobanka hadduu ilaahay kalaan waxaa lagu qabanaya bel city hotel
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali